maxkamadda degmada gurceel oo yakaalladaasa taliska booliiska ee degmada iyagoba fagaare ee weliba sii wadajiraya onkugubeena qamri iyo xashiisha oo lahaka qobadiyo howlgala shildubanga dhinaga kaliya weliba xukun xaraga ee la keriday xubnoogii ka eedaysanaayeen in magaaladiiyo hogeliyaayana qamriga iyo xashiishka welibana hugobro ku hayaya guddoomiyaha maxkamadda degmada gurceela iyo taliyaha booliiska degmada gurceela ciidanka qiibasha shildubanga onkoreyntiiyo weliba goobta ku hadalaya guddoomiyaha maxkamadda degmada gurceela garsoore xasan cabdulaahi cali uuse ka dhawaaqay xukunka xubnoola ka eedaya taliska booliiska degmada amara buuda usakasiya iyo burburyanga waana gubanga qamriga iyo xashiishka ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda degmada gurceel waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka farqada saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukun kiis ciqaab ah lambarkiisu yahay eedaysane uu ka yahay ninka lagu magacaabo cabdishakuur maxamed maxamuud ina hooyaxaawo cabdi axmed labaatanshan jir ah ku dhashay xarardheere deggan xamar waxaana la xiray labaatanyo kowgii bishii sideedaad laba kun labaatanyo afarta abbaarihii saddexdii galabnimo kuna eedaysan qodobka afar boqol toban iyo lix xeerka ciqaabta soomaaliyeed asbaabta sarkuusan darteeda maxkamadda degmada gurceel markay aragtay warqadda sumadeedu ay tahay ama rif lambarkeedu ou yahay s b g kun laba boqol afartan iyo afar laba kun labaatan iyo afar ujeedadeeduna tahay gungaarka eedda loo haysto eedaysane shakuur maxkamaddu markay aragtay dhegaysiga jawaab celinta eedaysanaha sare ku xusan maxkamaddu marka ay aragtay dood afeedka xaafiiska dembi oogaha iyo isdifaaca eedaysane cabdishakuur maxamed maxamuud maxkamaddu markay aragtay in xaafiiska dembi ooguhu maxkamadda hor keenay caddaymo ku filan kiiskan iyo baaritaan baaraha ou si qodo dheer u soo sharxay baaristiisa kiiskan maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanaha maxkamadda horteeda uu ka qirtay inuu gaariga uu wadana soo saaray qamrada isaguna soo qaaday maxkamaddu markay aragtay in ay tahay xaaraam ka ganacsiga qamriga shareecada islaamka iyo xeerarka nidaamiga maxkamaddu markay aragtay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam liqowlihi uu ku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhim xadiiskaas markay aragtay maxkamaddu oo ou yahay micnihiisu xaaraamta ee qamrada qofka cada kii waraabiya ka gada ka loo gado ka miira midka loo miirayo ka xambaara oo ah eedda hadda lagu haayo cabdishakuur ka loo xambaaraya xaggiisa oo ah kow u waday taliyaha booliiska degmada gurceel iyo sharaxaad kubiya siyaabo yaa ku qobdanga qamriga iyo xashiishka iyo meelo inta badan lah ku qobadiya rub ahaantii waddankana ku haya dhibaato aad iyo aad u fara badan waxyaabaha magaalada iyo deegaanada hoos yimaada ay ka xasili waayeenna ay tahay waxaas iyo wax lamid ah ciidanka booliiska oo waajibaadkooda gubanaya doodanaya ayaa soo qabtay qamrigan waxaa lagu soo qabtay gaariga baraadada ad arkayseen iyo wiilkaas watay oo halka taagan ayaa lagu soo qabtay qamrigan cadcadka ah oo furgaduudka waaweyn dhalooyinka waaweyn midkan kale oo kartoomadan yararka ku jira oo gadgaduudan iyagana waxaa lagu soo qabtay etoobiya laga keenay ciidamada etoobiya qayb ka mida iyo baabuur waaweyn oo etoobiyaan ay saaraayeen xuduudkaa la soo gelshay xuduudka markii la soo gelshay waa laga hortegay gaarigii etoobiyaanka ah ayoo koley wadana wuu fakaday oo gadaal ayuu u laabtay intaana meelihii ku dejiyeenna laga soo qabtay